أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiru suurati اlmaa-ida waxaan ku dhex jirnay aayaadkii alla uu siyaabo badan u tilmaamayey yahuudda iyo sida ay dhinacyo badan uga gafeen xadgudub ay ambiyadii ilaahay ku sameeyeen ballantii alle oo ay ka baxeen iyo ballantii dhaarta ay la socotay oo ay ka baxeen oo ilaahay subxaanahu watacaala aynan u oofinin allah subxaanahu watacaala oo ay ceeb iyo ku sheegeen iyo nuqsaan waxaas oo dhan ay ku tilmaameen marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuha arasuulu yaa ayuhaa hoy alrasuulu rasuulkow balliq gaarsii maa ay ladii kii gaarsii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey min rabbika xaal ou xagga rabbigaa ka ahaaday gaarsii dadka wain lam tafcal haddii aadan samaynin oo sidaa aadan yeelin famaa ballagta ma gaarsiinin risaalatahu alla risaaladiisii ma gudanin oo dadkii ma gaarsiinin wallaahu alle yacsimuka wuu kaa ilaalinayaa min annaasi dadka ayuu kaa celinayaa yuu kaa ilaalinayaa in allaha alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alkaafiriina gaalowday oo ilaahay ku kufrisay marka aayaddani aayadihii hore calaaqada ka dhexaysaa waxay tahay waxa uu nebiga dadka gaarsiinayo ee la amray inuu dadka gaarsiiyo waxaa ka mid ah fadeexada la fadeexeynayo yahuudda iyo qaabdarrada ay noloshoodu noqotay iyo sida ay ilaahay ugu madax taageen xaqaa-iqdaas in aad ka waranto dadka gaarsii oo iyaga waxbaha ka cabsanin oo alla wuxuu leeyahay annagaa kaa ilaalinayno marka wallaahu yacsimuka min annaas meesha waxaa keenay waxay tahay sidaas waxa uu nebiga dadka gaarsiinayaa waxaa ka mid ah oo risaaladiisa ay keensanaysaa iyaga markaa waxyaabo duritaan ku ah oo wuxuu yidhi wadalika ana risaalatahu tadamanat waxay koobsatay addacna calaa anwaaci alkafarati durid la duraya gaalada anwaacdooda kala duwan wa bayaana fasaadi xaalihim xaalkooda inuunan hagaagsanayn caddayn la caddaynayaa ka mid ah arrintaa marka waxay keenaysaa fa kaana yalqaa minhum nebiga wuxuu kala kulmi jiray gaaladaa xaggooda canatan dhib wa rubamaa khaafahum inuu ka cabsadana waa dhacaysay axyaanan mararka qaar qabla an tazuu qabla nusuuli hadihi al aaya aayaddan intaynan soo degin ka horna mararka qaar dhibkooda iyo inuu ka baqo ayaa dhacaysay marka alla wuxuu leeyahy waxbaha ka cabsani leh wax allaala wixii lagugu soo dejiyey gaarsii dadka sidaas ayuu tilmaamay ibnu catiya fi lmuxariri alwajiiz sidoo kale abu xayaan kitaabkiisa albaxru lmuxiid ayb marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy alrasuulu rasuulkow balliq gaarsii maa ay ladii kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey dadka gaarsii min rabbika xaalow ka ahaaday xagga rabbigaa meeshaas marka imaamu lbukhaari iyo wuxuu u daliishaday aayaddan waxyiga allow ka yimid xaggiisa rasuulka wax kale ma ahayn wuxuu ahaa muballiq can illaahi ilaahay xaggiisa ayuu dadka kasoo gaarsiinayay waxyiga ee wax uu isaga jeebkiisa kala yimid ama uu isaga wuxuu rabo ku darsaday ma ahayn waxyiga kitaabka iyo kan sunnada labadaba amar alle addoon qaadanayu ahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee qur-aanka iyo waxyigana min allaahi buu ka imaanayay idan marka qur-aanku waa kalaamullaahi alle xaggiisuu ka yimid nebigana muxuu ka ahaa gaarsiiyey sida aayaddanba ay tilmaamayso kitaabkiisa khalqu afcaali lcibaad sidaas ayuu marka keenay wain lam tafcal haddii aadan samaynin oo sidaa aadan yeelin famaa ballagta ma gaarsiinin risaalatahu alla risaaladiisa qiraat qiraa qiraa'ooyinka qaar waxay akrinayaan quraada qaar waxay akriyaan famaa ballagta risaalaatih risaalaadkiisii dadka ma soo gaarsiinin haddii aadan sidaa yeelin wallaahu alle yacsimuka waa ku ilaalinayaa min annaasi buu kaa ilaalinayaa gaaladan aad ka warramayso ama aad ka hadlayso qur-aanku uu aada axwaashooda uga warramayo allah kaaga filan isaga kaa celinayo ayb marka aayadda sababu nusuulkeeda culimada qaar waxay yidhaahdaan nebigu markii uu madiino yimid ayay dabcan aayaddu soo degtay dadkan marka uu ka hadlayo iyo waxyaabahan nimankan yahuuddana niman dhib badan ay ahaayeen eeiyagaas baa marka ilaahay ka ammaan gelinayaa wuxuu tilmaamayaa waxna inuusan uga baqin iyaga dhibkooda aanu ka baqin allana wuxuu u ballan qaaday inuu ilaalinayo cismo u siinayo ka hor aayaddan marka nebiga waa la ilaalin jiray oo axaadiis badan oo macnaha kusoo aroortay baa jirto raggii ilaalin jiray sacd bnu abi waqaas ayaa ka mid ahaa aayaddan markay soo degtay kadibna ilaaladii tirada badnayd waa laga qaaday nebiga sala allahu calayh waalihi wasalam macnahaasaana uu aayadda markaa siyaaqeeda iyo suuradda madaninimadeeda u habboon bacdi lmufasiriin waxay leeyihiin quraysh ayuu nebiga ka baqay markaas waa la ilaalin jiray aayaddana marka timid oo wallahu yacsimuka min annaas quraysh allah kaa ilaalinayo makowna joogay bay leeyihiin markaas haddii marka sidaa loo dhigo maka marka aayaddani suuratulmaa- suuraddaani suuratulmaa-ida oo dhan waa madaniya marka qur-aankii maka kusoo degay ama qablalhijra soo degay maba aynan ahayn marka aayaddu halkaa ka warrami mayso ayb qaarna ninkii acraabiga ahaa ee nebiga u qaatay seeftiisa ula baxay ee yidhi man yamnacuka minii ayay aayaddu ka warramayna waa la yidhi adu sida horea xoog badan in allaha alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alkaafiriina gaaloobay nebiga marka sidan la amray waa gutay rasuulka sala allahu alayh waali wasalam oo shay lala soo diray ee waxyi ah ee uu qariyey ma jirin caaisha radi allahu canha waatay tiri marka rasuulka hadduu wax qarin lahaa wuxuu qarin lahaa qowluhu tacaala waid taqulu liladii ancama allahu calayhi waancamta calayhi amsik calayka zawjaka aayaddaasuu qarin lahaa oo aayaddaa waxaa ku jirta watukfi watakhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaah dadkaad ka baqaysaa allah habboon inaad ka baqdo isagii baa lagu canaananayaa aayaddaasuu qarin lahaa hadduu nebiga wax qarinayo sala allahu calayhi wasalam mar haddii aayaddaas oo isaga ku saabsan uunan qarinin marka rasuulku waxba ma qarinin waxay aayadda marka radin ku tahay shiicada ama raafidada oo ayagu aaminsan ama qabaan inuu waxyi jiray oo nebiga uu ku siraystay cali qur-aan iyo waxyi dad kale uunan u sheegin oo cali u sheegay baa jiray aaminsan yihiin kuwooda qulaada ana waxayba qabaan markii nebiga dhintay lix bilood kadib ayaa qur-aan soo degayay oo ay leeyihiin marka faatima iyo cali ayuu kusoo degi jiray oo cali li faatima nebiga lix bilood ay ka dambeysay marka wax badan oo musxafkaan aan ku qornayn oo nebigu markuu dhintay kadib soo degay ayaa jiro ayay leeyihiin marka waa firqo marka baadiyeysan oo baadidoodu aad ay u weyn tahay gaarsiisayna in waxyigu kala dhiman yahay inay aaminaan ama qur-aanku uu naaqis yahay kuwa noocaas qabana muslin maaha waa kufaar gaalo ah maxaa yeelay qofku cudurdaar uma heli karo qur-aankii ilaahay waa naaqis inuu yidhaahdo allana uu leeyahay laa ya'tiihi lbaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfih tanziilu min xakiimin xamiid ayb nimankaa marka aada marka in la ysaga jiro mas'aladoodu loo ogaado inay tahay mas'alo marka iyadana kufri iyo iimaan taabanaysa inay tahay in loo ogaado oo fasaadka iyo waxyaabaha ay wadaan dadku ay ka digtoonaadaan oo aynan dadku noqonin diinkoodana ku iibsanin wax maanta in lagu qadeeyo keliya ayb in allaha alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alkaafiriina gaalowday qul yaa ahla alkitaabi lastum calaa shayin xataa tuqiimu altawraata walinjiil qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lastum idinku ma tihiin calaa shay-in shay korkiisa ma tihiin wax aa ku taagan tihiin ma leh xataa intii tuqiimuu aada ka oogeysaan altowraata towraat iyo walinjiila injiil iyo wamaa ay ladii kii unsila la dejiyey ilaykum xaggiina loo soo dejiyey waa qur-aankee min rabbikum xaalow ka ahaaday xagga rabbigiin ama xagga rabbigiin laydinkaga soo dejiyey ayb walayaziidanna wala wallaahi yasiidanna ou kordhinayaa oo kordhinayaa waa u kordhinayaa kahiiran in badan oo minhum iyaga ka mid ah maa kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey min rabbikana lagaaga soo dejiyey duqyaanan xadgudub iyo wa kufran gaalnimo u kordhinayaa ee falaa ta'sa ha murgin cala alqowmi qolo korkood ha u murgin alkaafiriina gaaloobeen kuwa ha u murgoonin ayb aayaddan iyadana aayad aada u waxaa weeyaan waciid aada u daran oo ku jiro culimadii selafkana qaarkood ay dhihi jireen aayad ka adag oo ka waciid adag ka cabsi gelin badan aayaddan qur-aanka kuma jirto maxaa yeeley aayaddu waxay tilmaamaya dadku waxay wax ku yihiin waa inta ay kitaabkooda ku dhaqmayaan mar haddii alle yahuud iyo nasaara uu yidhi waxaad tihiin ma leh meesha marka waxaa yaallo idinkuna waxba ma tihiin haddii aydnan ku dhaqmin qur-aanka haddii qur-aanka aydnan ku dhaqmin rumaynin baranin fahmin macnihiisa dhaqankiisa aydnan la imaanin waxaa ku taagan tihiin ma leh marka alle wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lastum idinku ma tihiin calaa shay-in shay korkiis ma tihiin wax aad tihiin ma leh xataa intii tuqiimuu aada ka oogeysaan altowraata towraat iyo walinjiila injiil towreed iyo injiil see loo oogayaa marka see loo istaajinayaayo loo oogayaa in lagu camal fala waayo waxa ku jiro oo nabiga sala allahu calayh waali wasalama ziyaad ibnu labiid ayuu wuxuu ku yidhi maalin buu nebiga maqlay oo dhahayo hada awaanu yurfacu fiihi alcilm waa waqtigaani waa waqtigii cilmiga la qaadayo weeyaan kan markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuula allah kayfa yurfacu see cilmiga loo qaadayaa waqad qara'na alqur'aan qur-aankii baan aqrinay waaqraahu wa aqra'naahu abnaa'anaa wiilasheennana waa akhrisiinay oo waa u akrinay ilmaheennuna ilmahooday usii aqriyeen see marka cilmigii loo qaadayaa loo koryeelayaa oo cilmigii loo dafayaa dhexdeenna looga qaadayaa markaasuu wuxuu yidhi in kuntu la acudduka min acqali ahli lmadiina niyow waxaan kugu tirin jiray dadka reer madiina kuwa ugu caqliga badan haadihi towraatu waatan towreed fii aydi lyahuud yahuud gacantooda ku jirto maa aqnat canhum maxay u tartay marka kitaabkii waa hayaan gacantay ku haayaan maadaama aynan ku dhaqmin maxay u tartay marka markaa nebiga bal wuxuu tilmaamaya arag wuxuu leeyahay kitaabkii inaad gacan ku hayso oo gacantaada uu ku jiro ama aada akriso dadkiisii ku noqon maysid waxa aad dadkiisa ku noqonaysaa waxay tahay inaad dhaqan geliso oo ku dhaqanto ayb marka yahuudi waa kan waa ka tageen kitaabkooda ayay muxuu u taray marka lacnad iyo dhibaatay ku jiraan kitaabkiina waa u yaallaa oo waxay leeyihin annagu dad kitaab lagu soo dejiyaan nahay ayb ummadaana dee nebigu wuxuu tilmaamay dariiqii ay yahuudi martay nasaaro martay inay marayaan latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac ayb kitaabkii marka waa hayaan gacantuu ku jiraa ma ku dhaqmayaan keliya waa la xifdiyaa xifdigiibaa haddana sii yaraanayaba laftiisii barashadii iyo danayntii la danaynaya waa yaraatay waa sii yaraanaysaa markii hore marka wuxuu kasoo bilowday isaga in lagu xuguntamo ayaa dadku ka ay ka daciifeen wuxuu gaaray marka macaanidiisa in la barto in lafdigiisii la bartaa hadda sii yaraanaysa marka oo ilmihi iyagoo yaryar ayaa iskuol iyo jaamacado iyo inta loo diro aan qur-aankii lalahayn meeqo aan lalahayn xaggiisa nacam lasoo fiirinaynin dadka qaarkoodna ay leeyihiin hadduu qur-aanka xifdiya muxuu tarayaa ninkan hadduu tafsiir barta muxuu taraa masaajid unbuu joogaaye nacam la yaraa masaajid joogidiis marka nacam qur-aankii ilaahay fahamkiisu qofuu meeshaa ka joogo ee cabirkaas uu ka joogo qofkaasi kitaab gacan maku hayaa marka nacam ayb marka inaan aada is is inaan aada isku jirno waayihii hore qofku inuu ilmaha markay qur-aan xifdiyaan oo ama dugsi iyo la geeyo oo qur-aanku uu xifdiyo iyo iskuol iyo wax la geegeey jiray hadda waxaas dhan xataa waa la yska soo laalaabayba ayb marka alla wuxuu leeyahay lastum calaa shayin waxba ma tihin xataa tuqiimu tawraata ilaa tawreed oogtaan walinjiila injiil aada oogtaan wamaa kiina aada oogtaan ood istaajisaan unsila la dejiyey ilaykum xaggiina loo soo dejiyey wamaa unsila ilaykum marka waxay tahay wixii nabiyullaahi maxamed la yimid oo min alfurqaan qur-aanka ah ayb fatacmaluu bidalika kulli kulli waa ku camal falaysaan wa tu'minuu bimaa fiihi waxa ku jirana waa rumaynaysaan towreedkii marka hadday dhab tahay wuxuu kuu hogaaminayaa qur- qur-aanka ayb oo qofku inuu hadda towreed iyo akhristo ama fiirfiiriya maba ahanba cumar baa nebiga wuxuu arkay isaga oo warqad towreed akhrinayo oo mawaacid iyo waanooyin iyo wax qalbiga jilciya iyo waxbaa ku yaalay buu ka aq akrinaya markaasuu nebiga yidhi amutahawikuuna antum war ma qar qar iska tuur miyaad gelaysaanoo mis halaagaysaan waladii nafsii biyadihi low kaana muusaa xayan lamaa wasicahu ila itibaaci ilaahan ku dhaartay nabiyullaahi muuse hadduu noolaa lahay wax kale uma banaanaateen ilaa inuu aniga i raaco maahan marka intaad qur-aankii ka tagtaan towreed iyo bible akhriskiis muxuu taraa marka qur-aankiina aan adan akrinin markaas marka wuxuu leeyahay nabiga cumar uu aada uga celiyey uu yidhi iska daa buu yidhi kanaa kugu filan kitaabkan baa kugu filan isaga fiiri o akri walayaziidana walawallaahi yaziidana wuu u kordhinayaa oo u kordhinayaa kahiiran in badanoo minhum iyaga ka mid ah maa kii wuu u kordhinayaa unsila lasoo dejiyey ilayka xaggaaga min rabbika xaalow xagga rabbigaa ka ahaaday duqyaanan buu u kordhinayaa xadgudub iyo wa kufran gaalnimo mar walba aayad timaada waa ku gaaloobayaan gaalnimay siyaadsanayaan falaa ta'sa ha murgin cala alqowmi qolo ha u murgin korkooda alkaafiriina gaaloobeen oo waxaa la yidhaha yuqaalu asiya fulanu calaa kada idaa xasina hadduu u murugoodo asiya ya-saa asan weeyaan marka waa murug ha u murgin ina aladiina aamanuu wاladiina haaduu wالsaabi'uuna wالnasaara man aamana biاllahi wاlyowmi اlآakhiri wacamila صaalixan falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay iyo wanasaaraa nasaaradii man qofkii aamana rumeeyey billaahi alle walyowmi alaakhiri maalinka dambena rumeeyey wa camila sameeyey camalan camal camalkoo saalixan hagaagsan falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum ma ahan iyaga yaxzanuuna kuwa murgayo wasaabi-uuna saabi-iintuna kadalika sidaas waayo iyaguna xaalkooda ayb alla wuxuu leeyahy in aladiina kuwa aamanuu rumeeyeen iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay meeshaa marka taqdiim iyo ta'khiir baa ku jiro wasaabi-uunada waxaa ka muuqda marka xaalad calaamadii rafcaha ka muuqda waawda ah inana waxaa lagu yaqaanaa isimka ay gasho inay nasbiso fii maxalli nasbin ou dhaco marka ina aladiina aladiinada ismu ina ismu inihi waladiinada dambe waa lagu cadfay waladiina haaduu wasaabi-iina saas haddii la dhihi lahaa waxay noqon lahayd wasaabi-iina aladiinaday ku cadfanaan lahayd wax ishkaalana kuma jireen laakiin lama dhihina wasaabi-uuna ayaa noo taal wasaabi-uunadaa tawjiiheeda warar badan bay nuxaadda ka yidhaahdaan warka ugu roon siiba weyhi ayaa wato wuxuu yidhi taqdiim iyo taakhiir baa ku jiro ina aladiina aamanuu waladiina haaduu wاnnasaara man aamana biاllaahi aayadda sidaa markay ku dhammaato wsaabiuunana kadalika waay mubta marka wasaabiuuna mubtadaya khabar loo soo qadarayay ka kooban tahay ee qolo kale iyagu waxay leeyihin wasaabiuuna waxay ku cadfan tahay innada iyo isimkeeda innada iyo isimkeeda marka laysu geeyo maxalka marfuucay ka yihiin wasaabi-uuna halkaas baa lagu cadfay marka leanna ina maxay geli jirtay awalba mubtadaha ee khabarka ayay geli jirtay marka wasaabi-uuna waxaa lagu cadfayaa macduufun calaa ina wasmihaa maxallan ayb xagga macalkaa marka loogaga cadfayaa sidaas waa la yidhi qaar kalena waxay yidhaahdeen wasaabi-uunada waxaa laga bedelayaa haaduu waawda ku jirto ayaa laga bedelaa taas laakiin macno weyn ma laha leanna haddii laga bedela maxaa ka dhalanaya saabi-iintuna inay yahuudda ka tirsan yihiin sidaasna ma aha saabi-iinta yahuudda kama tirsana tafsiirkaas horoon marnay oon ku laqbaynay baa marka u xoog badan aayaddana suurat lbaqaraan kusoo marnay macnaheeda ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey waladiina kuwii haaduu yahuudoobay wannasaaraa nasaaradii man qofkii aamana rumeeyey billaahi alle walyowmi alaakhiri maalinka dambe rumeeyey wa camila saalixan camal wanaagsan la yimid falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum ma ahan iyaga yaxzanuuna kuwa murugay wasaabi-uuna qolada saabi-iinta la yidhaahna kadalika sidaas saabi-iintana marka warka ku jiro iyo cidda ay yihiin qowm marka shibhu kitaab wax kitaab u eg lahaa ayay ahaayeen dhulkan ciraaq iyo meelahaasna deganaa oo ambiyadii hore iyo wax ka yaqyaqaaneen marka hay-addan marka macnaheeda dhabtaa marka muxuu noqonayaa waxaa la yidhi muuminkii yahuudigii nasaaradii man aamana billaahi walyowmi alaakhir kulligood ma saxsan yihiin marka mase dhici kartaa kulligood man aamana billahi inay ku sifoobaan ee macnuhu wuxuu yahay yahuudigu marku alle iyo aakhiro rumeeyey dhab ay ka tahay nebiyullaahi moxamed kitaabkiisiina uu rumeeyey isaga nebiyullaahi moxamed markuu yimaadana waa inuu rumeeya leanna kitaabkiisa inuu raacaa waxaa ka mid aba inuu nebi moxamed raaco marka yahuudigii towreed haystay nebi moxamed marku maqlayna rumeeyey nasraanigii injiil haystay markuu nebi moxamed maqlay rumeeyey saabi-i isagana nebi moxamed rumeeyey kulligood ma iimaan dhaba marka laga helo waayo marka la leeyahay wacamila saalixan falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun laqad akadnaa mihaaqa bani israa'iila waarsalnaa ilayhim rusula laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqahe akhadnaa waxaanu qabanay mihaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil ballantoodii adkayd wa arsalnaa waanu dirnay ilayhim xaggoodaan u dirnay rusulan rusul baan u dirnay oo arrimahooda maamulo kullamaa mar kastoo jaa-ahum uu u yimaado iyaga rasuulun rasuul bimaa uu ula yimaado shay laa tahwaa aynan jeclaysanaynin anfusuhum nafahooda fariiqan qeyb ambiyadii ka mida kadabuu way beeniyeen wa fariiqan qeyb ambiyadii ka midana yaqtuluuna waa dilayeen dhaqan xumo kala waay marka iyadana oo dadka xaqa wado oo wanaagga sheegayo muslixiinta ah ayay gumaad kula dhaqaaqayaan iyo beenin marka qaarna inay yidhaahdaan waa beentaa kuwana inay aamusiyaan oy dilaanba ayb iyadana arrin kaleo iyaga laga sajilay yahuudii oo aad u fool xun ambiyada alle inay gardarro ku dilayaan nebi awalaan xaq lagu dili karinba laqad akadnaa wallaahi laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah akhadnaa waxaanu qaadnay miihaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil ballantoodii la adkeeyey wa arsalnaa waxaanu dirnay ilayhim xaggooda rusulan baan u dirnay kullamaa mar kastoo jaa-ahum uu u yimaado rasuulun rasuul bimaa uu ula yimaado laa tahwaa aynan jeclaysanaynin anfusuhum waa dad ayaga marka ku shaqeeya hawadooda shay aynan rabin hadduu ula yimaado beenin iyo iyo diliday ugu dhaqaaqayaan haddii waxay rabaan waxay rabaan hadduu ula yimaadana waa qaadanayaan oo desay rabeen waa dabci labaad oo aad in laysaga ilaaliya ay tahay yahuudduna ay dabci ka dhigatay ayb adiga marka qofka xaqa sheegaayo wax aada jeceshahay marku sheegana inaad la booddo marka oo tiraahdeed waxaas waa fiican yihiin maasha allah tiraahdeed wax adiga marka ku taabanaya marka kitaabka looga hadlana oo aada hawadaada markaa ka hor imaanayana wax ka jira male sheikh kalea saas yidhi halkaanay ka dhacday qiilaa jiro iyo waxyaabahaas in la yidhaahdo dabcigii yahuudda wax kamid ou noqona marka waana in aada looga fogaado leanna qur-aanku inaad adiga isku daaweysadanaa noogu jirto annagoo dhan mar walba qof dacfigiis waa ka warramaa dabcan qur-aanka maxaa yeelay adiga kaamil ma tihid dacfigaaga marka laga warramo waxaa ku fakertaa sidaad u kabi lahayd ha ku fakerin aayadda saa u diidi lahayd laakiin laba dembi waayo dacfigiina baaqi buu kugu noqonaa aayaddii inaad isku daydo inaad dalaaladeeda baabi-isana dhib kaloo labaad waayo naam waana midda aadka dembiga middaasaa kasii daranba ayb ee qur-aanku marka adiga hawadaada uma uma socdo waayo keligeed kuma hawadaada ku socon maayo ayb allana hore wuxuu u yidhi walow itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat isamaawaatu waalardu waman fiihina xaqu hadduu raaci lahaa say dadka jecel yihiin dhul iyo cir waa fasaadi lahaayeen leanna dadka raalligelintooda lama gaari karo qaarkood dulmiyay rabaan ee dulmigii marka aayad maa laga dhigaa xadiid miyaa laga dhigaa dulmiga maya nin walbo marka isa sax adiga nafsadaada waxaa kula laabataa waxaan ma ku jirtaa mase kuma jirtid taas kula laaba bis isa sax kullamaa markastoo jaa-ahum uu u yimaado rasuulun rasuul bimaa uu ula yimaado shay laa tahawaa aynan jeclaysanaynin anfusuhum nafahooda fariiqan qeyb ambiyadii ka mida rusushii ka mida kadabuu way beeniyeen nabiyullaahi ciisa iyo nabiyullaahi moxamed oo kale wa fariiqan qeyb rusushii ka midana yaqtuluuna waa dilayeen nabiyullaahi yaxyaa oo kale iyo zakariya qaybtaana marka way laayeenoo waa dileen dulmi unbay marka ku jireen xaq un yaan la maqlin baatilkaasi oo u socdo kii sheegayaba aamusi ayb waxasibuu an laa takuuna fitnatun facamuu wasamuu huma taaba allahu calayhim huma camuu wasamuu kahiiru minhum waxasibuu waxay maleeyeen anlaa takuuna inaynan ahaanaynin anlaa taqaca inaynan dhacaynin fitnatun wax imtixaana korkooda inuusan ku imaanaynin bay maleeyeen facamuu waa indhabeeleen cani ilxaqi bay ka indhabeeleen wasammuu waa dhagabeeleen oo waxay ka dhagabeeleen xaqii inay maqlaan uma markaa dabadeed taaba allaahu ilaahay waa waa kusoo noqday calayhim korkooda oo waa ka towbad aqbalay intay towbad keeneen uma markaa dabadeed camuu haddana waa indhabeeleen wasammuu way dhagabeeleen kahiirun in badanoo minhum iyaga ka mid ah wallahu alla basiirun weeyaan mid arkid badan bimaa yacmaluuna waxay sameynayaan marka adduunyadani marka qofka waa la imtixaanaya imtixaanuu soo mara yahuuddii marka waxay u maleeyeen buu alla leeyahay inaan la imtixaanayninba oo aan diinkooda lagu imtixaanaynin imtixaanka looma yeerto markuu yimaado laakiin ilaahay inuu ku sugo ayaa la weydiistaa waxasibuu waxay maleeyeen allaa takuuna allaa taqaca ama tuujada kaanadu waa taama walidaalika fitnatun faacilay u noqone kaanadii naaqisada ahayd ee khabarka loo raadinayay ma ahano marfuucay ku gaabsane waduu tamaamin maa birafcin yaktafi allaa takuunana waa la aqriyey allaa takuununa waa la aqriyey haddii allaa takuuna lagu wado waxay noqonaysaa anta waa camal fashay ficilkana mudaaricana iyadaa nasbisay ayb macnaha ka haddii qiraa'ada kale lagu socdo waxasibuu an laa takuunuu la yidhaahdo xasibadii baa micnaha waxaa laga dhigay marka yaqiin oo kale loola dhaqmay lianna anta haddii ay calimo iyo wax lamidoo kale yaqiin faa-iideynaya ay gasho anta markaa mukhafafa min athaqiila intay noqoto ayaa isimkeedana markaa yacni loo soo qadaraya jumlada ka dambeysana khabar ay u noqona marka waxasibuu anlaa takuunuu waxay noqone waxasibuu waxay yaqiiniyeen oy ogaadeen ama waxasibuu waxay maleeyeen haddaad doonto dhan laba wajaa ku jirta taasi anlaa takuunuu anhu shaniye laa takuunu inaynan ahaanaynin oynan dhacaynin fitnatun wax fidna ah marka allaa takuunu abu camar siduu aqriyey waayo laqbada marka allaa takuunu macnaheedu antuma camal falin waayo lianna takuunu haddii la yidhi ficilkii mudaaric la rafciyey antaani ma shaqaynin mana camal falin maxay noqonay marka anti mukhafafa min athaqiila waay anna oo la fududeeyey le waay anna maxay qaada jirtay ism iyo khabaray u baahnayd ismkii maxaa noqonaya damiiru shani lasoo qadarayo ayb waxasibuu anhu shaniye laa takuunu laa taqacu inaynan dhacaynin fitnatun saasay maleeyeen marka xasiba hadday tahay oo bimacnaa dannana loo wado labada wej waa bannaan tahay marka anta inay camal fasho iyo inaynan camal falin marka aynan camal falinna isimkeeda waa lasoo qadara waa damiiru shani jumlada ka dambeysana fii maxalli rafcin khabaruhabu ayuu noqona haddii allaa takuuna la yidhaahdana anta waaba la camal siiyey markaas waxasibuu waxay maleeyeen allaa takuuna allaa taqaca inaynan dhacaynin fitnatun wax fidnaa inaynan dhacaynin facamuu way indhabeeleen xaqii bay arki waayeen wasammuu way dhagabeeleen oo xaqii bay maqli waayeen uma taaba allaahu ilaahay waawaa ka towbad aqbalay calayhim korkooda uma markaa dabadeed camuu way indhabeeleen wasammuu waa dhagabeeleen kahiirun in badanoo minhum iyaga ka mid a ayb marka uma camuu wasammuu kahiirun haddaa faacil uga dhigto waxay iska noqonaya luqadii marka luqatu akaluuni lbarakiis oo kale ayb uma markaa dabadeed camuu way indhabeeleen wasamuu way dhagabeeleen kahiirun in badanoo minhum iyaga ka mid a wallaahu alle basiirun mid arkid badan waayo bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqo ahe kafara aladiina kuwii way kufriyeen qaaluu yidhi ina allaha alle huwa isagu almasiixu weeyaan masiix ibnu maryama ina maryama ahaa wa qaala almasiixu masiixu wuxuu yidhi yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow ucbuduu caabuda allaha alla caabuda rabbii aniga rabbigay caabuda wa rabbakum rabbigiin caabuda inahu sha'nigu wuxuu yahay man qofkii yushrik la wadaajiyo billaahi alleh cid kale cibaadada ugu daro faqad xaqiiqe eh xarama allaahu alla wuu ka xarimay calayhi korkiisa aljannata jannada waa ka xarimay wama-waahu meesha u hoyanayo u dunmayana annaaru waaye wamaa lildaalimiina kuwa dulmiga falay uma ahaanin min ansaarin ay ansaarun wax u heliyo halkana marka nasaaradii iyo siday u dhumeen ayuu alla ka waramayaa qoladan marka ciise waa ay ilaah yidhaahdeen waa malkaaniyada iyo yacquubiyada orthodoxiska iyo katoliga laqa waana soo marnay laqad kafara aladiina laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe kafara aladiina kuwii way kufriyeen oo waa gaaloobeen qaaluu yidhaahdeen in allaha alle huwa isagu almasiixu bnu maryama waaye kuwii yidhi waa gaaloobeen wa qaala almasiixu masiixu wuxuu yidhi yaa banii israa'iila nabiyullaahi ciise fiiri towxiidka siduu u farayo yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow ucbudullaha alla caabuda rabbii aniga rabbigay caabuda wa rabbakum iyo kan idinka idin abuuray caabuda marka rubuubiyada iyo uluuhiyadu maxaa ka dhaxeeya towxiid arubuubiya yastalzimu towxiid aluluuhiya rubuubiyada alle haddaad qirto rubuubiya maxaa laga wadaa abuurista alle inuu alla wax kasta abuuray isaga leeyahay isaga maamulayo haddaad intaa ilaahay keliya u qirtay warkaagaas marka wuxuu laasimsanayaa oo adiga waajib kaaga dhigayaa cibaadana inaad isaga keliya siiso leanna waxaad leedahay isagaa wax walba leh isagaa wax walba abuuray wax walba isagaa maamulo maxaa u caabudi weysay marka daa'iman marka qur-aanka tawxiid urububiya wuxuu u isticmaalaa daliil wuxuuna tusayaa ou daliil u noqonayaa tawxiid ulcibaada waxaadna dareemaya tawxiid urububiya war badan inuusan ka taagnayn oo mushrikiinta iyo aynan ka qabin leanna maxaa yeelay hadday warka qabi lahaayeen isagaa doodu noqo lahayd isaga marka lagama doodin doodna ma noqonin maadaama ay qirsanaayeen war waxaa idinku laazimayaa laleeyahay haddaad tan qirteen middan aada ka cararaysaan walidaalika iyagu waxay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shay-un cujaab arbaabta iyo rabbiyaalka iyo kamaynan hadlin oo maynan dhihin waxaa jira wax kaloo annagana abuuray baa jiraan ma dhihin iyaga walidalika qur-aanka waxaa aada uga buuxdo walain sa'altahu man khalaqa asamaawaati waalarda layaquluna allah qul man yarzuqukum min aلsamaaءi waalardi aman ymliku الsamca wاlabsaar waman yukriju اlxaya min almayiti wayukriju اlmayita min alxayi waman yudabiru اlamra fasayaquluuna allah faqul afalaa tattaquun qul man rabu الsamaawaati waalardi qul illaah way ku badan tahay qur-aanka cir iyo dhul yaa rabbigiis ayaa idinka idin abuuray allah allah allah bay leeyihi mar walbana marka waxaa laleeyahy haddaad saa aaminsan tihiin maa ilaahay caabudaan keligii marka ayb nabiyullaahi ciisa marka wuxuu leeyahay ucbudullaaha alla caabuda taasaa iyaga laga dalbaa marka ilaahay caabuda rabbi aniga rabbigay caabuda oo taqaanaan wa rabbakum idinka rabbigiin idin abuuray caabuda inahu shanigu wuxuu yahay inahu shaniga iyo xaalku wuxuu yahay man qofkii yushrik billaahi ilaahay u shariig yeelo faqad xaqiiqeehe xarama allaahu alla waa ka xarimay calayhi korkiisa aljannata jannada waa ka xarimay wama-waahu meeshau u hoyanayana annaaru aayaddanna waxay tilmaamaya gaalnimada aayatiinkeeda waa naar in la galo jannana qofka laga xarimo ounan gelin aayaddan marka xadiid la macnaa nabiga sal ll ly slam nin reebaadiya u yimid markaasuu yihi malmuujibataani yaa rasuula allah labada shay ee qofka u waajibisa midna janno midna naar maxay tahay markaasuu nebigu yihi man maata yushriku billahi shay-an dakhala annaar waman maata laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna jannada marka qof aan naf aan muslimad ahayn ma gelayso ayb shirkiga marka inuu qatar yahay ishraak xaqiiqdiisuna waa maxay ilaahay wixii uu lahaa oo cid kale la lala wadaajiyo waxaan alla keligiisa iska leh ilaahay iyo cid kale inaad isgarab dhigto ood siiso isgarab dhigiddu marka maaha dhinac kasta maaha mushrikiintii carabtaba dhinac kasto maynan iskaga garab dhigi jirin oo marka la yidhaahdo yaa wax iskale yaa wax abuuray allahay dhahaya laakiin cibaado markay joogto qeybna waxay rabaan inay alla siiyaan qeybna waxay rabaan inay qeyrkiis siiyaan qeyrkaas marka hadduu doono nebi ha ahaado lama ogola wax ilaahay leeyahay cid kale in wax loogu daro oo wax laga siiyo oo ilaahay waxbay la leedahay la dhaho ma banaana xataa nebi ha ahaado qofkaas leanna hadda qolada la leeyahay waa gaaloobeen ilaahaybay iyo ciisay wax iskugu dareen ciise rasuul ma aha mase ma ahayn rasuulu ahaa cid marka rasuul ka hooseyso oo aan darajadii rasuulba iyada gaarin in la yidhaahdo waa daw waana bannaan tahay dhibna male in ilaahay wax loogu daro lala wadaajiyo lala siiyo oo ilaahay iyo waxaan isla baryaynaa hebel ilaahay iyo hebel ayaan nader ka xiranaynaa ee shaqadii mushrikiintu intaas unbay ahayde maxaa kaley ahayd suuratul ancaamna waa ugu tegi doonaa wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarhi waalancaami nasiiban faqaaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina ilaahay baaba saa qur-aanka ugu tilmaamaya ayb wamaa lildaalimiina kuwa dulmiga falo uma sugnaanin min ansaarin kuwa u hiiliyo laqad kafara aladiina laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe kafara aladiina kuwii way kufriyeen qaaluu yidhi ina allaha alleh haalihu halaahatin haalihu halaathati aalihatin saddex ilaah kan saddexeeyo saasaa u qadaran wamaa min ilaahin wamaa min macbuudin macbuud ma jiro ilaa ilaahun macbuud maahane waaxidun hal ah hal macbuud oo ayaa dhab lagu caabudaa wamaa min ilaahin macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ilaahun hal macbuud maahane ilaa ilaahun macbuud waaxidun hal ah maahane wain lam yantahuu haddii aysan ka joogin camaa kii xaggiisa yaquuluuna ay dhahayaan layamasanna lawallaahi yamasanna uu taaban ou taabanaya aladiina kuwii kafaruu kufriyo minhum iyaga xaalay ka mid yihiin cadaabun baa taabanayo cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo afalaa yatuubuuna may soo noqdaan ilallaahi alla may usoo laabtaan wayastakfiruuna dembi dhaaf ka dalbaan hu isaga wallaahu alla gafuurun mid dhaafid badan waayo raxiimun naxariis badan mal masiixu masiix ma aha ibnu maryama ina maryamo ahaa ilaa rasuulun rasuul un weeyaan xaqiiqdiisu wax kale ma aha rasuulka oo qad khalad ay tagtay min qablihi isaga hortii alrusulu rusul ay tageen wa ummuhu hooyadii maryam ahaydna sidiiqatun mid run badan waay run sheegid badan waay kaanaa waxay ahaayeen ya'kulaani inay cunayaan iyagu addacaama cuntaday cuni jireen war weyn waaye marka cuntaday cuni jireen macnaha maxay tahay baahiyay qabeen waay say u noolaadaan cuntay u baahnaayeen ee ilaah lagama dhiga karo qof marka noloshiisu cunto ku xihan tahay ilaah ma baahdo cuntona ma raboodo ayb macno labaadna wuxuu leeyahay kaanaa yaakulaani acaam kinaayo waxay ka tahayba inay saxaroodaan oo ay kaadiyaan leanna ninkii cunto cuno waa saxaroonaya waa kaadinaya axad marka saxaroonayo oo kaadinaya see ilaah looga dhigaa marka waa nasaarada marka xujo qoorta u suran wa oo aynan ka doodi karin ayb qolooyinka marka nasaarada wax kaga jilicsan dood ma leh leanna wax caqli gelaya xataa iyagu ma wataan ayb undur fiiri kayfa sida nubayinu aan ugu caddaynayno lahum iyaga al aayaati aayaadka balsaan ugu caddaynayno eeg oo arag uma markaa dabadeed undur fiiri annaa kayfa sidee baa yu'fakuuna xaqii looga iilayaay oo looga leexinaya alla wuxuu leeyahay laqad kafara aladiina laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ee kafara aladiina kuwii way kufriyeen qaaluu yidhi in allaha alle haalisu halaatha haalisu halaathati aalihatin saddex ilaah kan saddexeeyo macnaha marka meesha ku jira sidaas ayb waa qolooyin marka almarquusiya iyo magacyo ku sheegay baqawi naam nasaarada marka intooda badanna waa u badan yihiin caqiidadaas marka tahliidka waa u badan yihiinoo trinityga iyo saddexaynta waa u badan yihiin ayb haaliu halaathati aalihatin waay marka aayadda aalihatin waa in la qadaraa liannahum yaquuluuna maxaa yeeley waxay dhahayaan alilaahiyatu ilaahnimadu mushtarakatun waa la wadaagaa bayn allaahi wa maryam wa ciisa ilaahnimada waxaa wadaago alle maryam iyo ciise saas ay leeyihin haddii marka la yidhaha waxaani alla fasiro wax la garan kara maa waxay leeyiin waana saddex halayna la mid tahay nacam waa saddex halayna la mid tahay see kula mid tahay marka waxay leeyihiin ilaahnimadu waa hal sideeda iyada laakiin waxaa halkaas qeyb isla leh alle ciise iyo maryam ayb marka waa waxaad marka caqliga tasawurka arrintaas ayaa kaa kaafinayo naqdinteeda ayb haalisu halaathati aalihatin marka haddaan la dhihin oo qofka uu yidhaahdo allahu haalisu halaatha hadduu yidhahdo magaalooba isaga aaliha maaha ma aaminsana aaliha inay tahay laakiin wuxuu leeyahay ilaahay saddex buu saddexeeyaa oo labuu saddex ku yahay maku gaaloobaya arrinta maya ku gaaloobi maayo jeer ou aamino waxa laga hadla aaliha inay yihiin haddii uu yidhaahdo saddex aaliha waaye allahna saddex ku ah markaas waa gaalooba laakiin bimujarad yacni ilaahay labow saddexeeyaa ee qur-aankayba ku jirtaa taas maa yakunu min najwa halaahatin ilaa huwa raabicuhum walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akthara ilaa huwa macahum waxaa kaloo qur-aanka ku xadiidka ku jiro maa danuka yaa abaa bakrin bithnayni haaliuhum allah abu bakrow markuu abubakar cabsaday waa kii yidhi abubakarow ka waran labo ilaahay saddexeeyo taas marka iyada cul dhib ma leh laakiin waxa meesha ay sarta ka quruntay waxay tahay ilaahnimada oo in la yidhaha cidaa alle ilaahnimada ku labayso ama ku saddexayso waa kufri kaas ayb alimaamu lbaqawi sidaasuu yidhi oo wuxuu yidhi waman qaala in allaha haalisu halaahatin walam yurid bihi lilaahiyata aan u jeedin laa yakfuru fain allaha yaquulu maa yakunu min najwa halaahatin ila huwa raabicuhum ilaa akhir aaya iyo xadiidkii ayuu keenay waayahay meeshan marka waxaa in laga baraarujiye u baahan dadka qaar macaanidii tawxiidka ku dabagadoontay ayaa iyagu waxay yidhaahdaan haddii la yidhaahdo allah subxaanahu wa tacaala rubuubiyada asagaa lagu keliyeelaa cibaadada asagaa lagu keliyeelayaa magacyada iyo tilmaamaha wanaagsan asagaa lagu keliyeelayaa saddex ilaaha la sheegay ayay leeyihiin nacam qolada saddexda ilaah aaminsanay ku leeyihiin nacam horta ninku hadduu saddex ilaah aaminsan yahay waa gaaloobay adiga say ku dhacday inaad muslim u haysata marka taas waa waa waa waa wax iyaga markaa laazim ku noqonayo midda labaad haddii la yidhaahdo ilaahay subxaanahu watacaala waxaa laga waxidaa oo laga keliyeelayaa xagga abuurista iyo maamulka iyo iyo iyo lahaanshaha waa rububiyada waxaa laga keliyeelayaa qasadka adiga ilaahay keliyaad caabudaysaa waxaa lagu keliyeelayaa magacyada iyo tilmaamaha wan wanaagsan qofkaas meeqo ilaahu sheega halow sheega allah keligiis ayaa rububiyana iskale uluuhiyana iskale tilmaan iyo magac wanaagsanna iskale qofka marka afka in loo geliyo oo la yidhaahdo saddex ilaaha aaminsan tahay kaas wax dhiba weyn male naam qof daciif ah xujadiisa waay taas naam ayb oo dadka intou masabito hadhowna masabit radinaya maanta dhan naam ayb xujadaasna waxay u eg tahay xujadii mushrikiinta shubhadii mushrikiinta markay soo degtay suurat lisraa aakhirkeeda qul idcu llaaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falow lasmaa lxusnaa aayaddan waxay ku timid mushrikiinta waxay maqleen nebiga oo dhahaya yaa allah yaa raxmaan markaasay yidhaahdeen moxamed hal ilaah caabuduuna leeyahay oo annaga waa naga celinaa ilaahyada badan isagana dhowr ilaahu caabudayaa arraxmaan waa ilaahay dheheen mid kalena allah waayo mid kalena arraxiim u noqona waxaa iyaga marka ay la noqotay magacyadan badan in ilaahyo badan ka dhalanayaan waa jahligooda waay marka magacyo badan hal qof waa yeelo karaa oo nebiyullaahi moxamed sala alla ly slam axmed waa la dhihi jiray moxamedna waa la dhihi jiray maaxi caaqib xaashir magacyadaas oo dhan hal daatayna u laabanayaan soo maha nebiga meeqo qof waayo waa hal qof waa tilma magacyadaani waa awsaaf iyo tilmaamo adiga waa yeelo kartaa caali waxaad noqon kartaa faqiih shaacir taajir saddexdaas qof maisku noqon karaa ha oo haddii la yidhaha ninka hebel la yidhaha waa taajir waa faqiih waa waa shaacir haddii la yidhaha saddex qof maa la sheegay marka naam lama sheegin saddex qof naam haddii marka la yidhaha allah waa casiiz waa kafuur waa raxiim waa rabbi haddii la yidhaahdo waa allah oo isagaa la caabudayaa yaa dhowr ilaah sheegay marka naam masabidkaas muxuu yahay mase diintii baanba la fahminba oo ku dabagedoonsan oo mushrikiintii shubhada gashay maa kuwanina ku jirtana marka macno male qofka in la yidhaahdo saddex ilaah waayo haddii la yidhahdo war ilaahay waxid rubuubiyada ka waxido uluuhiyada ilaahay ka gooni yeel oo ilaahay waxaad ku gooni yeeshaa asmaada iyo tilmaamaha wan wanaagsan allah bay aan joognaa markasta na ayb marka alla wuxuu leeyahay laqad kafara aladiina kuwii way kufriyeen qaaluu yidhaahdeen in allaha alle thaalithu thalaatha saddex ilaah ku saddexeeyo waay wamaa min ilaahin ilaah ma jiro macbuud xaq lagu caabudaa ilaa ilaahun macbuud maane waaxidun hal ah wain lam yantahuu haddaynan ka joogin camaa kii xaggiisa yaquuluuna waxay dhahayaan haddaanay ka joogsanin layamasanna waxaa taaban doono aladiina kuwa kafaruu kufriyo minhum iyaga ka mida cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun xanuujinayo afalaa yatuubuuna miyaynan soo noqonaynin ilallahi alle u towbad keenaynin wayastakfiruuna miyaynan dembi dhaaf dalbaynin huwa alla ka dembi dhaaf dalbaynin naxariista ilaahay balfiir iyagoo alla caayay dibindaabyadaan iyo dhibkan ku jiro haddana towbadii baa loo soo bandhiga war ilaahay usoo laabtaa la leeyahy wallaahu alla kafuurun mid dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan leanna cadaabkooda ilaahay waxba uga ziyaadi maayo wa wax u kordhinayo ma leh oo ama wax uga nuqsaamayo ma leh maa yafcalu llahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wallahu alla kafuurun mid dhaafid badan waayo raxiimun naxariis badan malmasiixu bnu maryama hadda marka waxaa loo soo dhigtay masiix muxuu yahay daa'iman qur-aanka qaabka oo usoo cardiyo towxiidka fiiri laba shay waayo allah in laga sheekeeyo isaga wuxuu yahay tilmaanta alle marka aada fahamto allaha tilmaantan leh isaga keligiisaa cibaado leh waad fahmi waxa ilaahay lagu garab wadana waxa ay yihiinna qur-aanka waa ka hadlaa oo inay caajiz yihiin awood lahayn dacfi uu ku jiro xagga yacni baahida uu kaga jira alla tilmaamaa oo ilaahay waa ka yidhi qul idcu aladiina zacamtum min duuni illahi laa yamlikuuna mihqaala daratin fi samaawaati walaa fi lardi wamaa lahum fiihima min shirkin wamaa lahu minhum min dahiir qul idcuu ladiina zacamtum min duunih falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila qur-aanka marka kuwaana cajzigooda u muujiyaa kuwaa asagana allana qudradiisa u muujiyaa marka labadaan hadhow ma laysgarab dhigi karaa marka afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakaruun daa'iman marka makhluuq iyo khaaliqa la kala soocaa haddii marka ay kugu dabagadoonto oo khaaliqa iyo makhluuqa aa kala fahmi weyso de dhibkii marka waxaa ku haysanaya marka mushrikiintii haystay ayb marka daa'iman khaaliq iyo makhluuq kala baro si aad marka ugu qayshato una bariso allaha mar walba ku maqlaya adiga awoodna ulehna waxaa rabto ku siiyo ayb marka alla markuu isa soo tilmaamo rabbi wa rabbakum iyo la yidhi ayaa halkan haddana waxaa laga tilmaamayaa ciisena muxuu yahay mal masiixu masiix ma aha ibnu maryama ahaa ilaa rasuulun rasuul weeyaan wax kale maaha rasuulka oo qad khalad ay tagtay min qablihi isaga hortii alrusulu rususha rusul ay tagtay wa ummuhu hooyadiis maryam ahna sidiiqatun mid run badan waayo oo iimaankii iyo ku run sheegtay ayb waa ammaanay marka alla waxay ahaayeen buu tilmaamay ayb ciise waa rasuul lagama badi karo marka intaas nebigana waa ka yidhi laa tudruunii kamaa adrat inasaara bna maryam aniga haygu xadgudbinina sida ay nasaaro ciise ugu xadgudbeen inamaa ana cabdun anugu waxaan ahay addoon faquluu cabdullaahi wa rasuuluhu waxaad tihaahdaan moxamed waa addoonkii alle rasuulkii alle addoonna ha iga kor marinina rasuulnimadana ha iga hoos marinina waay marka addoonnimada haddaa ka sara marisa muxuu noqonaa ilaahu noqona lama ogola rasuulnimadii haddaa ka hoos marisana xaqiisii baad meel uga dhacday labadaas tilmaan marka ayuu wataa ciisa ciisana sidoo kale kaana marka maryam iyada sidiiqaa lagu sheegay nebi ma aha marka maryam nebi ma aha leanna ambiyada ilaahay waa rag un ayb oo haween marka iyada rasuul noqotay ma jirto wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhim min ahli lqura ilaa rijaala nuuxii ilayhim min ahli lqura kaanaa waxay ahaayeen yaakulaani inay cunayaan adacaama cuntaday cuni jireen cunto markaay cuni jireen baahiyay qabaan waaye allana baahi ma qabo maba qabaan ruux baahi qabaana macbuud la caabudo ma noqon karaan undur fiiri kayfa sida nubayinu lahum aan ugu cadaynayno alaayaati aayaadka uma markaa dabadeed undur haddana fiiri annaa kayfa sideebaa yufakuuna xaqii looga iilayaa nimankan caqli ma qabaan miya meeshaa marka waxaa dareemaya tawfiiq waaye diinta iyo islaamnimada iyo waa tawfiiq wax caqli iskaga imaan kara maahan isagoo caqligiisii qabo ayuu haddana qalloocan yahay dad waxaad arkaysaa tacliinta adduunka meel weyn ka gaaray haddana lo u caabudaa ayb lo waa la ag fadhiyaa isaga waxbaa loogu imaanayaa farsamo cilmi waxbaa loogu imaanaa markuu shaqadiisa saas uga dhaqaaqana lo u caabudaa waa garan waaya xataa lo-dan kaadinayso saxaroonayso dhimanayso cudurka uu ku dhacaayo ma fahmayan ayb cudurka uu ku dhacayo hadda ka hor beri baa lo fara badan marka cudur intuu ku dhacay baa halla laayaa la yihi lo-daas t b iyo lo-da ku dhacdaa jirta marka intay ku dhacdaa la yihi intaasoo kun oo sac halla laayo nin brofesoro hindiya oo lo-da qolooyinka caabudaa aad u qayliyey marka nacam waxaan waa ilaah dad dhan bay diintooda tahay waa la caabudaa see loo dilayaa buu yihi wuxuu fahmi waayey marka waa ilaah buu leeyahay t bishana waa qabaa saca marka waa ilaah buu leeyahay wuxuu fahmi waayey haddana waa la dilaa qof baa dilaya mana iska celi karan kan laftiisa ku lug go-an bani aadamka ku lug go-an bani aadamka ha ahaado weli ha noqdo wa kan ku lug go-an xataa wuxuu fahmi laayahay war ninkan aad adiga wax weydiisanayso isagii baaba wax la isagii baa wax la isagii baa dhimanayo muxuu u dhimanaya hadduu wax iska celin karo adiga marka maxaa u daba joogtaa miyaynan ahayn allaha nool oon weligiis dhimanaynin inaad daba joogto watawakal cala alxayi aladii laa yamuut sideedana dhib ma leedahay qofku inuu yidhaha war allihina abuuray aan caabudno isaga wax walba aan siino arrintaa iyadaa dhib ma leedahay qofaa ka dadaa ka xanaaqaayo waxaa laga yaabaa waxaan waxaa wax loo dhibay dadkii wan wanaagsanaa awliyadii allah wax loo dhibay bay dhahayaan iyagii allay wax u dhibayaan caqli qofka inuu isu isku yeelo waaye haddii kale marka wuxuu noqonayaa de anaa yufakuun intaas isagoo marka lagu xujeynayo anaa kayfa sidee baa yufakuuna xaqii looga leexinaya looga eelaya ayb qul atacbuduuna min duuni illahi maa laa yamliku lakum dara walaa nafca wallahu huwa samiicu lcaliim tilmaan kale waay haddana ciise iyo qeyrkiisba ay qabaan waxaa alla ka soo haray qul waxaa tidhaahdaa atacbuduuna ma caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadiisa maa miyaad caabudaysaan laa yamliku lakum aan idinka idiin hananaynin daran dhib walaa nafcan nafcina aan idiin haynin miyaa caabudaysaan wallaahu alle huwa isagu asamiicu mid maqlid badan waa alcaliimu cilmi badan wa marka hadda waxaa laga soo hadlaaya niman ciise caabudaya marka alla wuxuu leeyahay wax aan dhib iyo dheef idiin keeni karin oo iyaga ay la istiqlaalaan liistiqlaalihim aan idinkugu keeni karin dhib iyo dheef midna miyaa caabudaysaan qul waxaad tidhaahdaa atacbuduuna ma caabudaysaan min duuni illahi alla sukadiisa maa shay miyaad caabudaysaan laa yamliku lakum aan idiin hananaynin idinka oon idiin haynin daran dhib walaa nafcan nafcina aan idiin haynin dhib iyo dheef allahaya keliya allah subxaanah watacaala baaya nabigana waa ka yidhi waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu llahu laka wain ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu llahu calayka walba umuur oo dhan ilaahay baa gacanta ku haysto subxaanahu wa tacaala wallaahu alle huwa isagoo samiicu mid maqlid badan waa alcaliim cilmi badan nabiyullaahi maxamed buu alla yidhi qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran waxaa tidhaahdaa anuu nafsadeyda iska daa idinkee laa amliku linafsii nafcan walaa daran ila maa shaaa allah walow kuntu aclamu lgayba lastakthartu min alkhayr wamaa masaniya suu in ana ilaa nadiirun wabashiirun liqowmin yu'minuun aniga dhib isuma dheef iskuma haayo dhib iskama celin karo sidaa ku dheh baa laleeyahay dadka ayb marka yaa waayo ninka marka gebgebta dheef iyo dhib iyo dheef dadaa haayo ama qof ha hayo qofku inuu waxaas markaa yacni uu aada isaga ilaaliyo qul yaa ahla lkitaabi qul wallaahu alla huwa isaga samiicu mid maqlid badan waa alcaliimu cilmi badan qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla lkitaabi ahlu kitaabow laa tagluu ha xadgudbinina fii diinikum diinkiina ha ku xadgudbinina gayra alxaqi guluwan xadgudub xadgudubka oo hayra alxaqi xaq aan ahayn hayra alxaqi marka masder baa lasoo qadaraya masderkaasaana sifo looga dhiga walaa tatabicuu ha raacinina ahwaa'a qowmin qolo hawadood ha raacinina qolada oo qad dallu dhumeen min qablu hadda ka hor dhumeen waa yahuudiya nasaaradii wa adalluu dhumiyeen kahiiran in badan wa dalluu dhumay can sawaa'i sabiili jidka bartankiisa ka dhumay kuwa ha raacinina halkana alla wuxuu leeyahy nimankan dhibka quluwigooda ha ku raacinina quluwigu marka laba macno waa ifraad iyo tafriid nasaaraduna quluwigoodu wuxuu ahaa ifraad nabi ciise bay ilaah ka dhigeen yahuuddana quluwigoodu waxaa weeyaan gaabin iyo goyn ambiyada ilaahay si xun inay kula dhaqmaan inay laayaan inay beeniyaan inay yidhaahdaan idinku waxaad tihiin ambiyada alleh inay markaa nabiyullaahi ciisa inay yidhaahdaan waladu zinya waayo inay yidhaahdaan iyo marka labada qolo laba dhibay qabeen labadaa dhib iska ilaaliya ambiyada ilaahayna hoosna ha u dhiginina ilaahnimana ha gaarsiinin oo qadarkooda uluuhiye iyo waxaa ha u sheeganina labadaas qolo marka khilaafa ayb waa xaqii marka islaamku qabay ayb quluugana meel walbuu galaa cibaadaadkuu galaa waxau galaa waxyaabaha yacni meelo fara badan caqaa'idkuu galaa qolo walba haddaad aragtana dadka caqaa'idka ka lumay ka inxiraafayna ama ifraad baa ku jira ama tafriid shanta baab oo caqiidada haddaa fiiriso ayb masaa'il asmaa walaxkaam masail qada masaa'il alqadaa'i waalqadar masaa'il asmaa wasifaat saxaabada baabkooda iyo haddaad fiiriso marka baabkii kale isaga wacdiga iyo waciidka intaasba marka ifraad iyo tafriid waaye ahlu sunnada caqiidadooduna waa wasad dhexdhexaad ah qoladanna ifraadkoodii waa ka tageen xadgudubkooda kuwan gaabintoodiina waa ka fogaadeen waxaa guluwiga sababana waxaa ugu badan jahliga guluwi iyo jahli waa isdaba socdaan khawaarij waxay ahaayeen juhaal tanaduc ay ku darsadeen qofkii haddii uunan cilmina lahayn haddana uu ku darsado xadgudub iyo tanaduc dhib iyo fasaad yaa imaanayo walidaalika khawaarijtu waxay gaarsiisay inay xataa isdhihi waayaan war saxaabadii rasuulka waa kuwaana waa idinka soo horjeedaan armaa idinka qaldantihiin xataa waa isdhihi waayeen may annagaa toosanay leeyihin hal saxaabina kuma jiro dadka ay dhiigooda banaysanayaan ay la dagaalayeenna saxaabay ahaayeen cali cabdullaahi bnu khabaab ibni l arat ayay si xun u dileen cali dagaalka kuma bilaabin markii ay arkeen cabdullaahi bnu khabaab oo xaas iyo xaaskiisu isla socdaan uurna ay leedahay ayay soo qabteen waa dileen isaga kan gaal waayay dheheen islaantiina marka calooshay ka dooxeen cunugiina waa dileen waa la gartay baa la yidhi cabdullaahi nin weynba waay maxaa cunugan u disheen ee waxay yidhaahdeen innaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaarana ilaaha yiri qur-aan marka lagu ciyaarayo soo maha marka nacam fahamkiis iyo macaanidiis aada loogu dheelayo nacam qur-aanka markuu soo degaayo dadkii joogayay u daliishanayaan waxaas nacam oo ay u sheegayaan marka idinka waxma taqaanaan annagaa wax naqaanay leeyihiin nacam cali intay marka albaabada iyo dariishadaha usoo istaagaan ayay in ilxukmu ilaa lilah in ilxukmu ilaa lilah ay dhihi jireen markaasuu cali kitaabka intuu mi meel saaray yidhi ha kala saara kitaabka waa kan marka dadka kitaabkii marka dad fahmo oo xukunkiisii sameeyo in la helo fadaa-icdooda marka waxaa sababay jahli cabdullaahi bnu abi awfa saxaabigaas yaa waxaa la yidhaha cunug ou dhalay ayaa nimankaas marka galay khawaarijta markaasuu yowmu markaa nahrawaan ayuu wuxuu dagaalkiibuu ku jiraa markaasuu leeyahay aabbow kaale soo hijiro annaga noo imaa kuwaas kasoo tag kasoo hijiro markaasuu wuxuu yidhi war hijiro tii rasuulka aan la hijrooday kabacdi maan mid kala samaynaa buu leeyahy nacam dadkii hijrada dhabta ahayd macnaheeda sameeyey anaa kaa badiyay leeyihin nacam marka daa'iman qofka guluwiga iyo jahligu waa isdaba socdaan qofka intuusan wax baranin hadduu wax kaan waaweyn iska tuuro kan waa gaal kan waa mubtadic kan waa faasiq ou tuuro waxay noqonaysaa guluwi guluwigaasna marka wuxuu ka dhashaa jahli qofku marka inuu diinta fahmo luqadii diinta fahmo muddo ku dhex jiro diinka fahm u yeesho dadka ahlu cilmiga haddaan wax laga qaadanin iyagana oo la yidhaha culumoo dhan waa dhunsan tahay haddii la yidhaahdo iyaa toosan marka waaye kii cilmiga lahaa waa dhumay adiga xaggee ka keentay cilmiga marka naa ummaddan culimadeedoo dhanna ma dhumi karto waa dhici kartaa qaar inay dhumaan laakiin kulligood maya lianna ijmaacoodii baa xujo laga dhigay dadku hadday cilmi culimmada unoqodkooda ka tagaanna waxaa ku dhaco qof aan cilmi lahayn intuu wax jawaabo hadhowna marka baadi lagu dhaco in allaha laa yaqbidu lcilma intizaacan yanzichu min suduuri lcibaad xataa idaa lam yabqa caalimun itaqada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu waadalluu aayadda tay sheegayso kale dad marka madax diineed cilmi loo daba taagan yahay oo aan iyagu cilmigaas lahayn ayaa imaan doono markaasay jawaabi doonaan ra'yigooday ku jawaabayaan waa la su-aalayaa cilmi la-aanay jawaabayaan iyagiina waa dhumeen dadkiina waa dhumiyeen maxay tahay marka qof laba sano ama saddex sano cilmi ku dhex jiro oo weli marka bidaa-iyaadkii cilmiga ku jiro oo haddana axkaam aad u waaweyn ridaayo oo aan ka dhowrsanaynin dadkii culimmada ahayna maalan dhahaayo masaa-ishaas waxay ka yaqaanaanba male kuwaas marka qofka inuu cilmigii aadaab ku barto alla kacabsi ku daro ee wixii isaga ka waaweynna uu fahamkeeda maalinkii uu fahmo gadaal u dhigto le shay kasta waadixaad maaha diinka marka anaga meel walba marka qur-aanku darsiga qur-aanka ah siyaabo badan buu u hadlayaa marba qolo xumaanteeduu ka hadlaa hadda marka wuxuu joogaa dad dadka yacni dhumiyo iyagana dhumo maxay ku dhumaan guluwi bay ku dhumaan guluwiga maxaa u aasaasa cilmi xumo marka cilmiga aslaynkaa ha la barto kaas ha lagu dadaalo dadka ahalka u ahna ha laga qaato markaas qofka deganaan iyo xasilooni iyo cabsiba u kordhayso markay cabsida kuu timaadana waa dhowrsanaysaa laakiin indha adayg iyo waxa sababa waxaa ugu badan cilmi darida ugu badan ayb marka alla wuxuu leeyahay qul waxaa tiraa yaa ahla lkitaabi ahlu kitaabow laa tagluuha ku xadgudbinina fii diinikum diinkiina hayra alxaqi guluwan xadgudub hayra alxaqi xaq aan ahayn walaa tatabicuu ha raacinina ahwaaa qowmin dad hawadood qoomka oo qad dalluu dhumay min qablo hadda ka hor dhumay wa adalluu dhumiyey kahiiran in badanna lumiyeen wadalluu ka dhumay can sawaa'i sabiili jidka bartankiisana ka dhumay ayb shaatibi ictisaamka kitaabkiisa al-ictisaam wuxuu leeyahay asbaabta bidcada keenta waxaa ugu badan qof inuu iska ictiqaadiyo aan culamo ahayn isagu inuu culamo yahay ama loo ictiqaadiyo asbaabta koowaad saasuu ka dhigaa meeqaa marka ku rafaadsan kuna dhu kuna dhumaysa taas marka ayb masaadirta sharciga laftiisa in laga jaahil noqdona waa la mid ayb fahamkii kitaabka iyo sunnada qofkii inuu keeni waayo waa la mid waxyaabaha quluwiga keena waa ka mid ayb lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam lucina aladiina kuwii waa la lacnaday kafaruu kufriyey min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah calaa lisaani daawuuda daawuud carabkiisaa lagu lacnaday oo qoladii sabtiga ku xadgudubtay daawuud waa lacnaday allahuma alcanhum buu yidhi wa ciisa bni maryam ciisihii ina maryama ahaa carabkiisii baa lagu lacnaday daalika kaagaasi waaqicun mid ku dhacaya waa calayhim korkooda ku dhacay bimaa casow bisababi cisyaanihim caasinta ay caasiyeen darteed wa kaanuu ay ahaayeen yactaduuna inay xadgudbayaan ayb kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahawna kuwa aan iska reebaynin can munkarin munkar xaggiis munkarka oo facaluuhu ay sameeyeen munkar ay sameeyeen iskama reebi jirin labi'sa maa labi'sa shayu shay baa baas lahaaday kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna inay falayaan khiyaanadii marka iyo taxaayulkii diinta waxay u sababtay iyo xadgudubkii ay ambiyada ku sameeyeen iyo cisyaankii lacnad buu usoo jiiday lucina aladiina kuwii waa la lacnaday kafaruu kufriyey min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah calaa lisaani daawuuda daawuud carabkiisii baa lagu lacnaday wa ciisa bni maryam ciise carabkiisaa lagu lacnaday dalika kaagaasi waqaca calayhim korkoodu ku dhacay bimaa casow bisababi maa kii sababtii casow ay caasiyeen ama bimaa casow bisababi cisyaanihim maada marka iyo ficilka masder ka dhalaalay bisababi cisyaanihim caasinta ay caasiyeen darteed wa kaanuu ay ahaayeen yactaduuna inay xadgudbayaan kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahawna kuwa aan ka joogaynin oon ka aan iska reebaynin can munkarin munkar munkarka oo facaluuhu ay sameeyaan munkar ay sameeyeen iskama reebi jirin labi'sa maa shay baa baas lahaaday kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna inay sameynayaan taraa kathiiran minhum tara taraa waad arkaysaa kathiiran in badan oo minhum iyaga ka mid ah yatawallowna xaal ay ka weli dhiganayaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey labi'sa maa shay baa baas lahaaday qadamad ay u hormarisay lahum iyaga anfusuhum nafahooda waxay u hormarisay oo ay u shaqaysay ayaa baas lahaaday an sakhita allaahu huwa kaasi sakhatullaahi ilaahay caradiisa waa calayhim korkooda u carooday wa fi lcadaabi cadaabka dhexdiisay khaaliduuna kuwo ku waaraya yihiin hum iyagu wahum iyagu khaaliduuna kuwo ku waaraya weeyaan filcadaabi cadaabka dhexdiisa walow kaanuu hadday ahaan lahaayeen yu'minuuna inay rumaynayaan billaahi alle iyo wanabiyi iyo nebiga iyo wamaa kii unsila la dejiyey ilayhi nebiga xaggiisa ma takhaduuhum maynan ka dhigteen kuwaas gaalada ah awliyaa-a kamaynan dhigteen walaakina kathiiran in badanoo minhum iyaga ka mid a faasiquuna weeyaan kuwa daacada alla ka baxay taraa waad arkaysaa kathiiran in badan oo minhum iyaga ka mida yatawallowna inay ka weli dhiganayaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey kacbu bnul ashraf ayaa suuratu nisa aan kusoo marnay quraysh ayuu ka weli dhigtay isaga wuxuu sheeganaa kitaab nebi ayuu wuxuu leeyahay diin samaawi ah oo samada xaggeeda ka timidaan haysanaa haddana maca dalika marka la yidhaha shirkiga iyo towxiidka nebi moxamed watayaa fiican shirkigaa fiican uu leeyahay nacam alam tara ila ladiina alam tara ila ladiina alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti waالطaaguuti wayaquuluuna liladiina kafaruu haؤulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila yaa toosana layidhi kuwaana fiican uu yidhi mushrikiinta ah marka waa gaaladii uu ka weli dhigtay way isaga diin uu sheegana mu allan rumaysanahay buu leeyahay anaa fiican buu leeyahay haddana marka la yidhaaha labadeenna yaa fiican markay dhaheen idinkaa fiican uu ku yidhi quraysh quraysh buu u hiilinayaa nebigu ka hiilinaya aawa kitaabka uu haaya marka iyo diinta samaawiga ee uu aaminsan yahay maxay tahay marka aan khiyaano ka ahayn taasuu marka alle uu leeyahay labi'sa maa shay baa baas lahaaday qadamad ay hormarisay lahum iyaga anfusuhum nafahooda ay u hormarisay an sakita allaahu laba ciraabaa ku bannaan fii maxalli rafcin masderka laga dhalaaliyo lasoo qadaro mubtada ama khabar oo la yidhaha huwa kaas naftoodu hormari ay hormarsatay sakatullaahi ilaahay caradiisa way calayhim oo u carooday korkooda ama in la yidhaha an sakita allaahu labi'sa maada in laga bedelo labi'sa maa shay baa baas lahaaday qadamat lahum anfusuhum naftooda ay u hormarisay an sakita allaahu alle inuu u carooday baa baas leh oo yacni carada alle u carooday baa wax xun korkooda ku ah ayb calayhim korkooda oo u carooday wa fi lcadaabi wahum iyagu khaaliduuna kuwa waaraya way fi lcadaabi cadaabka dhexdiisa kuwa ku waaraya way walow kaanuu hadday ahaayeen yu'minuuna kuwa rumaynayo billaahi alla hadday yihiin kuwa alla rumaynayo wanabiyi nebiga rumaynayo iyo wamaa kii unzila ilayhi xaggiisa loo soo dejiyey ma takhaduuhum maynan ka dhigteen owliyaa-a kamaynan dhigteen gaalo mushrikiin ay og yihiin shirkigooda owliya kamaynan dhigteen ee iimaanaan jirin waayo marka labadaasaan meel isla gelaynin walaakina kathiiran in badanoo minhum iyaga ka mid a faasiquuna kuwa daacadii alle ka tegay waay ereyga fisqi marka waxaan rabaa intaanan ka bixin ereyga fisqiga muta-akhiriinta agtooda wuxuu ka yahay qofka muslimkaa laakiin caasiga ah ayaa faasiq ay u yaqaanaan isdilaaxaas waa isdilaax muta-akhiriin leedahay qur-aanka iyo sunnada in lagu akriyo isdilaaxaasna ma fiicna leanna fisqiga qur-aanka kufriga mararka qaaruu fisqiga u jeedaa faasiquuna laleeyahy kaafiruuna laga wadaa marna faasiquu isticmaalayaa muslimka dhunsan baa loo isticmaalaa marka meel kastoo fisqi ku yimid muslim caasiya haddaa u qaadata ma fahmin qur-aanka hadda faasiquunada halkan ku jirta maxay noqone waa gaalnimadii saa ogow ama aladiina fasaquu fama'waahum nnaaru kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha waa gaaladii wax laga hadlayo fisqiga marka mararka qaaru kufri noqdaa dulmiga sidoo kale mararka qaaru kufri noqdaa mararka qaarna macsiba u noqdaa marka mar walba haddaad macsi u akriso ma fahmaysid marka qur-aankana isdilaaxii dadkii dambe laguma akriyo qur-aanka iyo sunnada ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed